agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha galmudug cumar cismaan ciid ayaa magaalada baxda ee gobolka galgaduud kusoo xiray tababar ku saabsan tacbashada wanaagsan ka hortaga cayayaanka iyo cudurada ku dhaca beeraha tababarkan oo loo qabtay dadka beeralayda ayaa muddadii uu socday waxaa ka faa-iideystayaasha la geeya beeraha si ay u sameeyaan tijaabo wixii la baray agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha galmudug cumar cismaan ciid ayaa ka waramaya ujeedka tababarkan sideeda shay markii la bilaabayo ama guri ha ahaado ama beer ha ahaado ama ganacsi ha ahaado inkeys xoolaha ha ahaadeen waxyaabay maanta aan observation a markaan soo samaynayna aan soo aragna waxaa ka mid ahayd waxyaaba saacidaya bacadkii saacidaya ciiddii saacidaya bidaysi saacidaya waxaan leenahay reebaxdow ha saacidinina oo idinku gacmihiina ha ku saacidinina ciidda iyo in dhulkii nidaam guura ha ku saacidinina idinkuna waa sheegteen cadowsiga dhirta waa qalad la samaynayo qaar ka mida beeraleydii loo qabtay tababarkan ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen iyagoo u mahadceliyay wasaaradda beeraha galmudug annagu saddex beri oo u dhiganta saddex sano waxbarasho ahaan soo qaadanay xaqiiqda markii la fiirsho saddex sano u dhigantaa saddexdaas beri oon waxbarashadaas aan aan helnay oo meeshaan siminaarku nooga socday wax badanaan ka faa'iidnay haddaan geedihii inta meesha ka bannayna beerihii aan geeda aan ka soo saaraynay geedkii waxaan ugula adeega ku reeyahay aan aan helnay inuu geedka aan jarayna asagu ciiddii oo adeega kuraan ka jarayn uu nafaqa u yahay waa wax maaragtay loo xiisoodo oo runtii wixii uu hayo qofka inuu soo daayo ku kallifaysa marka insha allahu tacaala taas aad baad ugu mahadsan tihiin tababarkan ayaa door fiican ka qaadanaya in beeralayda ay horumariyaan tacabkooda si loo helo dalagyo anfaca bulshada